أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي bismillaahi raxmaan raxiim kulanti wacan oo wanaagsan khiyaartaanu jecelnahayow ku soo dhowaada qodobada warka idaacadda islaamiga andulus duhurnimada tan ugu doorka roon xabajoojin ay kala saxiixdeen kooxaha muqaawamada filistiin iyo sahyuuniyadda yuhuudda oo si rasmi ah u dhaqangashay iyadoona lagu wado in dhinacyada ay maxaabiista isdhaafsadaan saacadaha soo socda khilaaf xooggan oo soo kala dhex galay dowladda saliibiyadda ah ee kenya iyo kooxda ridada soomaaliya kaas oo salka ku haya safar uu murtad axmed madoobe ku tegay magaalada nairobi howlgallo kala duwan oo lala beegsaday cadowga allaah ayaa ka dhacay qaybo ka mid ah deegaanada uu cadowgu duulaanka kaga sugan yahay wilaayaadka dalka soomaaliya mas-uul amerikaan ah oo ku baaqay in maraykanka uu xafiis diblomaasiyadeed ka furto magaalada hargeysa ee xarunta gobollada waqooyi ee dalka soomaaliya iska horimaad u dhexeeya maleeshiya beeleed ayaa ka dhacay deegaanno u dhexeeya gobollada hiiraan iyo shabeellaha dhexe kulan wadatashi ah oo lagu horumarinayo howlaha dacwada oo ku soo gebagaboobay degmada buulo fulaay ee wilaayadaasi wilaayadda islaamiga ah ee bakool oo soo bandhigtay askari toobadkeena oo ka soo baxay safka cadowga allaah wafdi ballaaran oo uu hogaaminayo waaliga wilaayadda islaamiga ah ee gado oo booqasho ku tegay deegaanka dhamase ee wilaayadaasi munaasabad lagu sagootinayay arday ka qalin jebisay markaska umusalama oo ka dhacday degmada jamaameh ee wilaayada jubbada hoose tartan cilmiyeed socday muddo isbuucyo ah oo lagu soo gebagabeeyey xarunta macadka qurduba ee degmada ceelbuur ee wilaayadda islaamiga ah ee galgaduud
يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
waa duhurnimo axada taariikhduna ay ku beegan tahay sagaal iyo tobanka bisha rajab sannadka kun afar boqol afartan iyo lix hijiri dhegaystayaal ku soo dhowaada warka duhurnimo oo faahfaahsan xabajoojin ay kala saxiixdeen kooxaha muqaawamada filistiin iyo sahyuuniyadda yuhuudda ayaa si rasmi ah u dhaqangashay iyadoona lagu wado in dhinacyada ay maxaabiista isdhaafsadaan saacadaha soo socda haddaba wararkii ugu dambeeyey ee umuurahaasi waxaa la socday suheyb cabdulaahi oo aan goordhoweed arrimahaas wax ka weydiinay aadaad u mahadsan tahay walaalka maanta oo xadda ah saaka laba saac waxaa lagu ballansanaa inay hirgasho xabajoojin rasmi ah oo ka dhacda qidaaca khaza taas oo ku jirtay qodobadii heshiisyadii lagu gaaray magaalada dooxa ee caasimadda waddanka qatar habeenkii khamiista dabcan subaxnimadii hore ee saaka wakhtiga markii la gaaray ee xabajoojinta in la fuliyo ay ahayd ciidanka gumaystaha yuhuudda bayaan ayuu soo saaray oo waxa uu ku sheegay in heshiiska uusan dhaqan gelinin wuxuuna kooxaha muqaawamada filistiin uu ku eedeeyey in aysan soo gaarsiinin magacyada saddex maxbuus oo la doonayey in maanta la iswidaarsado xabajoojintana dabcan lagu bilaabo saacado kooban kadib kooxaha muqaawamada filistiin waxay si rasmi ah iyagana ay u shaaciyeen magacyada saddexda maxbuus ee la sii daynayo maanta duhurkii ayaana war rasmi ah oo ka soo baxay maamulka gumaystaha yuhuudda waxay si rasmi ah ay ugu sheegeen in ciidankooda ay xabadda ay joojiyeen heshiiskana uu hirgelayo kooxaha muqaawamada filistiin iyagana daqiiqada ka hor waxa ay dalbadeen in diyaaradaha maamulka gumaystaha yuhuudda kuwa dagaalka iyo kuwa daroniska isugu jira ee sahanka loo isticmaalo gebi ahaanba ay faarujiyaan hawada magaalada khaza taasina waxay qayb ka ahayd bunuudda heshiiskii la gaaray dabayaaqadii toddobaadkii lasoo dhaafay in ka badan shan boqol oo gaari oo wada gargaar ayaa taagan macbarka rafax halkaas oo la filayo in daqiiqada kadib ay ka soo gudbaan oo magaalada khaza ay gudaha u soo galaan sidoo kale kumanaan ka mid ah shacabka magaalada khaza ayaa bilaabay inay dib ugu laabtaan deegaanadii ay ka soo barakaceen muuqaalo ay warbaahinta si toosa u soo tebinaysana waxay muujinayeen iyaga oo lugtooda isticmaalaya dibna ugu laabanaya deegaanadooda sidoo kale wariyaashu waxay soo warinayeen in ciidanka gumaystaha yuhuudda ay dhaqdhaqaaq ka bilaabeen magaalada sidoo kalena ay banneeyeen goobihii lagu heshiiyey inay ka baxaan si dadka falastiiniyiinta ah ay dib ay ugu laabtaan deegaanadooda dabcan kooxaha muqaawamada filistiin duhurkii maanta iyagoo wata gaadiidka dagaalka ayay dhoolatus ku sameeyeen waqooyiga magaalada khaza sawiro iyo muuqaalo lagu faafiyey warbaahintana waxa ay muujinayeen muqaawamada oo wata gaadiidkooda islamarkaana garwaxsan hubkooda khilaaf xooggan ayaa soo kala dhex galay dowladda saliibiyadda ah ee kenya iyo kooxda riidada soomaaliya kaas oo salka ku haya safar uu murtad axmed madoobe ku tegay magaalada nairobi abusheybe ayaa warkan inoo faahfaahinaya wararka ka imaanaya magaalada muqdisho ayaa sheegaya in safar uu axmed madoobe ku tegay magaalada nairobi ee caasimadda dalka kenya uu buuqa ka dhex dheliyey kooxda riddada iyo xukuumadda kaafirda kenya arrintan ayaa ka dambaysay markii xukuumadda kaafirada kenya ay jebisay amar kooxda riddada uu hogaamiyo murtado gurguurta ee ka soo baxay kaasoo ah in xayiraad dhanka dulmaadka ah lagu soo uragayey deegaanada uu ka arrimiyo murtad axmed madoobe wasaaradda arrimaha dibadda kooxda riddada ayaa warqad cabashaha u dirtay dajiraha dowladda salibiyadda kenya ee magaalada muqdisho si uu u caddeeyo sababta rasmiga ah ee ka dambaysa in diyaarad dalkiisa laga leeyahay bilaa fasax ay kismaayo u tagto islamarkaana ay qaado shakhsi warqadda soo qabashaha loo jaray kooxda riddada ayaa kenya ka dalbatay inay caddayn dhamaystiran oo deg deg ah ka bixiso diyaaradda kenyaanku leeyihiin ee ka qaaday magaalada kismaayo oo ay fariisin u tahay maamulka ishaara dirirka ee jubbaland kenya oo kal hore sheegtay inay dhexdhexaad ka tahay khilaafka u dhexeeya kooxda riddada iyo maamulka ishaara dirirka ee jubbaland ayaa markan u muuqatay inay qayb ka noqotay xiisadda iyadoona haatan garab siinaysa maamulka axmed madoobe dowladda kaafirada kenya ayaa maanka ku haysa in kooxda riddadu aanay wax tabar ahayn islamarkaana jawaab muuqato aysan ka bixin karin tallaabaday ku dhaqaaqday oo ah in axmed madoobe inta diyaaradda ay u soo dirto ayay ka dejiso magaalada nairobi howlgallo kala duwan oo lala beegsaday cadowga allah ayaa ka dhacay qaybo ka mid ah deegaanada uu cadowgu duulaanka kaga sugan yahay wilaayaadka dalka soomaaliya xasan cabdiraxmaan abuuxasaan ayaa warkan inoo faahfaahinaya ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin waxay sii xoojiyeen howlgallada ay ku dhiig bixinayaan kufaarta afrikaanta iyo maleeshiyaadka murtadiinta xilli cadowga uu qaati ka taagan yahay weeraradii shareeca la dirirka ahaa ee uu ku soo qaaday wilaayaadka islaamiga maleeshiyaadka murtadiinta ayaa harsan la oo hoyan la kadib markii ciidamada tawxiidku ay ku laba jibaareen weerarada kala duwan ee ay ku qaadayaan fariisimaha maleeshiyaadka riddada iyo qaraxyada iyo kamaa-inada ay ku dhiig bixinayaan shabeellada hoose ciidamada jabhadda ee ka howlgala wilaayadaas ayaa xalay dagaal culus ku qaaday xerada kufaarta afrikaanta ee deegaanka danow ee wilaayada shabeellaha hoose dagaalka ayaa socday muddo kooban waxaana dhawaqa rasaasta liisku adeegsanaya laga maqlayay meelo ka baxsan halka lagu dagaalamay waana qayb ka mid ah howlgallada ciidamada mujaahidiintu ay ka wadaan wilaayada shabeellaha hoose bakool geesiyada towxiidka ee ka howlgala wilaayada bakool waxay xalay dagaalkaa la mid a ku qaadeen saldhigga maleeshiyaadka murtadiinta ee degmada ceelbarde saraakiisha mujaahidiinta ayaa inoo xaqiijiyay in dagaalkaasi uu ahaa mid lagu guulaystay khasaare kala duwanna lagu gaarsiiyey ceelbarde waxay ka mid tahay goobaha cadowga uu kaga sugan yahay wilaayada bakool waxayna mar weliba la kulmaan weeraro kaga imaada dhanka mujaahidiinta gado dhanka gadana xalay ciidamo ka tirsan xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa weerar ku qaaday fariisin ay ku sugan yihiin maleeshiyaadka riddada oo ku taalla degmada baardheere bartilmaameedka mujaahidiinta waxa uu ahaa xerada baraxow oo ka mid ah xerooyinka ay ku sugan yihiin maleeshiyaadka murtadiinta dadkana ay ku dhibaateeyaan xerada baraxow waxaa dhowr jeer ka dhacay weeraro lagu xasuuqay maleeshiyaadka murtadiinta ee dabadhelifka u ah xabashida itoobiya ee xoogga ku haysata degmada baardheere ee gobolka gado howlgalladan ka kala dhacay wilaayaadka shabeellaha hoose bakool iyo gado waa qayb ka mid ah howlgallada ay ciidamada mujaahidiintu ku dhiig bixinayaan cadowga ku soo duuday shareecada islaamka ee ka dhacaya koonfurta iyo bartamaha dalkan muslimka ee soomaaliya mas-uuliyiin amerikaan ah ayaa ku baaqay in maraykanka uu xafiis diblomaasiyadeed uu ka furto magaalada hargeysa ee xarunta gobolada waqooyi ee dalka soomaaliya cali aadan cabdulaahi caliyare haynoo faahfaahiyo warbixintaasi sida ay tabinayso qaybo ka mida warbaahinta caalamka gudyo hoosaadka aqalka wakiilada maraykanka u qaabilsan ka hortagga xisbiga shuuciga ah ee shiinaha ayaa ku baaqay in wasaaradda arrimaha dibadda maraykanku ay xafiis ka furato deegaanada uu ka aramiyo maamulka shaadala dirirka ah ee la baxay somalilan si looga hortago ayay yidhaahdeen saameynta uu shiinuhu ku leeyahay gobolka tallaabada noocan oo kale ah waxay muhiim u tahay horumarinta danaha istaraatiijiyadeed ee maraykanka ee geeska afrika iyo ka hortagga saameynta sii kordhaysa ee shiinaha ayaa lagu yiri warqad uu golaha la wadaagay guddoomiyaha guddiga taasoo shan iyo tobankii bishan loo akhriyey xogayaha arrimaha dibadda antony blinken guddidan oo saameyn ku leh aqalka koongareeska ayaa sheegtay in haddii maraykanka uu somalilan si dhaqso leh ula shaqayn waayo ay suurtagal tahay inuu shiinuhu danaha somalilan fuliyo taasina ay keeni karto inuu isagu awood ku yeesho gobolka cameron hudson oo ah falanqeeyo ka tirsan xarunta istaraatiijiyadda iyo daraasaadka caalamiga ah ayaa sheegay in guddida arrimaha dibaddu ay inta badan waraaqo u diraan wasaaradda arrimaha dibadda maraykanka balse warqadani ay tahay mid leh muhiimad gaar ah maadaama ayuu yidhi ay dhaqaajisay danaha mustaqbalka maamulka somalilan kiiska somalilan ee maraykanka waa mid aad u xooggan ayuu yidhi mid ka mida naqshadeeyaasha muhiimka ah ee afrika ee xisbiga jamhuuriga ee dalka maraykanka baaqan ayaa ku soo aadaya xilli dhowaan xubno sare oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga oo uu ka mid yahay scott berry oo xubin ka ah koongareeska ay soo bandhigeen xeer soo jeedinaya in maraykanku uu si rasmi ah u aqoonsado maamulka riddada ah ee la baxay somalilan qorshahan ayaa u muuqda mid dhaqdhaqaajintiisu ay aada isu soo tarayso waayadan dambe khaasatan dalalka reer galbeedka waxaana safka hore kaga jira maraykanka oo rabaa in saldhig militari oo danihiisa uu ka foshado islamarkaana kaga duulo dadka muslimiinta ah uu ka samaysto magaalada istaraatiijiga ah ee berbera sidoo kale warbaahinta ugu afka dheer yahuudda ayaa dhowaanahan qoraysay warbixin ay diiradda ku saartay muhiimadda uu maamulka gumaystaha sahyuuniyadda uu u leeyahay dhulka istaraatiijiga ah ee somalilan ee dhaca geeska qaaradda afrika deegaanada uu ka aramyo maamulka riddada somalilan ayay tilmaameen inay tahay buqcad uu maamulka yahuuddu ka sugi karo ammaanka talaabiib iyo goobaha kale uu xoogga ku haysto ee ka mid ah dhulka falastiin taasoo ay sheegeen inay ku suuroobi karto oo keliya dal madax bannaan oo loo aqoonsado maamulkan ka dhisan gobollada waqooyi ee la baxay somalilan iska horimaad u dhexeeya maleeshiya beeleed ayaa ka dhacay deegaano u dhexeeya gobollada hiiraan iyo shabeellaha dhexe yaasir maxamed ayaa warkan inoo sii faahfaahinaya wararka aan ka helayno deegaanka calaag ee dhaca xadbeenaadka u dhexeeya wilaayaadka shabeellada dhexe iyo hiiraan ayaa sheegaya in dad badan ay ku dhinteen halka kuwo kalena ay ku dhaawacmeen kadib iskahorimaadyo xooggan oo dhex maray laba maleeshiya beeleed wararka hordhaca ah ayaa sheegaya in dhimashada labada dhinac soo gaartay ay kor u dhaafayso shan ruux iyo dhaawaca tobaneeyo kale xaaladda deegaanka ayaa weli kacsan iyadoo wararku ay sheegayaan in maleeshiyadu ay weli isku horfadhiyaan goobta dagaalka sidoo kalena ay soo kala gaarayaan gurmad iyo ciidan dagaalkan oo qayb ka ah dagaalo muddooyinkii dambe soo laalaabanayay ayaa yimid toddobaadyo un kadib markii lix askari oo ka tirsan kooxda riddada lagu dilay degmada ceelbaraf ee wilaayada shabeellada dhexe sababo la xiriira aano qabiil waxaana xusid mudan in dagaaladaani kusoo noqnoqday deegaanada ay ka taliyaan kooxda riddada iyo maamulada ka hoos shaqeeya ay horinayaan saraakiil ka tirsan murtadiinta guddoomiyaasha degmooyinka jalalaqsi iyo mahadaay ee maamulka hiir shabeelle ayaa la sheegay inay qayb ka yihiin horinta coloodaani ka aloonsan deegaan beereedka calaag kulan wadatashi ah oo lagu horumarinayo howlaha dacwada ayaa ku soo gabagaboobay degmada buulafulaay ee wilaayada islaamiga ee baay mar kale ha inoo faahfaahiyo warbixintan xasan cabdiraxmaan abuuxasaan shirweynahan waxaa soo qabanqaabiyey maktabka dhexe ee dacwada xarakada shabaabul mujaahidiin gobashiisa iyo martiqaadkiisana waxaa lahayd wilaayada islaamiga ee baay waxaa shirweynahan ka soo qaybgalay culummo ajilo ah culummo ka socotay wilaayada islaamiga ee baay culummada xalaqaadka masaajidda dalabatulcilmiga iyo marti sharaf kale waxaa sidoo kale goobjoog ahaa dhammaan makaatibta kala duwan ee wilaayada sida kan tarbiyada iyo tacliinta kan dacwada kan qadaha iyo makaatibta kale ee wilaayada oo uu horkacayay waaliga wilaayada islaamiga ee baay sheekh xamse abujacfar ujeedka shirweynahan loo qabtay ayaa ahaa in laga niqaasho ama laga tashado sida ugu fudud ee dacwada lagu horumarin karo laguna gaarsiin kara deegaanada miyiga iyo sidoo kale deegaanada dadka muslimiinta ay ku nool yihiin ee cadowga ay gacanta ku hayaan muddo saacado ah ayaa la fadhiyey oo laga niqaashaya arrimahaas iyo kuwo kale waxaana la isla meel dhigay in rag iyo dumarba aan loo kala harin fidinta dacwada qof welibana uu xil gaara iska saaro sidii dacwada uu u gaarsiin lahaa dadka muslimiinta culummada kale ah sheekh mukhtaar maxamed cuhmaan abumuslim sheekh fuwaad maxamed khalaf iyo sheekh maxamed axmed garaar ayaa ka mid ahaa culummadii ka qayb gashay shirweynahan waxaanay ka warbixiyeen waxyaabihii shirka looga hadlayey waxaa laga niqaashay hadduu jiro balfatuur iyo in wax uun gaabin ay jirto sidee loo noolayn karaa maxaanku idhahdaa kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaasi ta'muruuna bilmacruufi wa tanhawna cani ilmunkar sidee loo noolayn karaa waxaa ka mid ahayd ummadda muslimka ee soomaaliyeed sidee dacwada jacaylka dacwada ay u hayaan ay ummad dacwada jecel ayay ahaayeen sidee loogu dhex noolayn karaa oo ay dacwadii ugu dhex noolaan kartaa waxyaabaa laga hadlay ka mid ahayd kulanka ujeedkiisa wuxuu ahaa maadaama ummadda tani islaamka ah waxay muslimiin ku yihiinoo adduuniya akhra ay ku horumarayaan ay tahay kitaabka hanuuninaya alkitaabu alhaadi waalxadiidu annaasir ay tahay kitaabka alle subxaana wa tacaala marka taasina waxaa lagu gaarahayaa dacwadaas iyo khayrka jira horta in la fahmo oo ummadda ay soo hiigsato ay soo gaadho kulan qiimo badan oo dacwada iyo diinka ilaahay sidii loo faafin lahaa looga hadlay buu ahaa guul iyo khayrna waa ku dhammaaday annagu waxaan ugu yeerinaya dadku allah subxaana wa tacaala iyo diinka inay u dagaalamaan marka maanta waa maalin cadow is abaabulayo annaguna min jadiid abaabul baanu bilownay bal waxaan u soconnaa baadiyaha tuulooyinka fogfog dadka waxaan ugu yeeraynaa addacwatu waalkhitaal
ugu dambeyn waaliga wilaayada islaamiga ee baay sheekh xamse abujacfar oo fidiyey gogoshan ayaa culummada iyo maktabka dacwada ee xarakada shabaabulmujaahidiin bacdallaahi uga mahadceliyey juhdiga ay bixinayaan ee ku aadan fidinta diinta islaamka waxaan rabaa inaan ilaahay ugu mahadceliyo subxaanahu wa tacaala noo suurageliyey kulankan ama mu'tamarkan meeshan ka qabsoomay oo runtii wilaayada ay martigelisay la isugu yeeray dhammaan duucaaddii ka howlgalayay walaayada intoodii badan qaarkoodna culimmadii xarakatu shabaab mujaahidiin ay ka mid yihiin sidoo kaleetona walaalaha maktabka dacwatu ilallaah ay marti nooga ahaayeen ilaahay baan ugu mahad celinaynaa subxaana wa tacaala noo suurageliyey kulankaasi waana bogaadinaynaa insha allahu tacaala walaalahana waxaan leenahay guul ayaad ku socotaan wilaayada islaamiga ah ee baay ayaa soo bandhigtay askari toobadkeen ah oo ka soo baxay safka cadowga allah cabdiqani maxamed ayaa warkan inoo faahfaahinaya yuusuf awees ibraahim iyo aadan cali cabdinuur waa labo askari oo taa'ibiin ah oo ka soo baxay safka murtadiinta kuwaas oo dhowaan lagu soo bandhigay deegaan ka tirsan wilaayada islaamiga ah ee bakool mid ka mid ah askartan ayaa ka tirsanaa maleeshiyaadka waxaa loogu yeero daraawiishta ridada koonfur galbeed gaar ahaan kuwa ilaalada madaxtooyada wuxuuna kasoo howlgalay magaalada baydhabo halkaa midka kalena uu bilooyin ka hor ku biiray maleeshiyaadka ridada isagoona hadda kasoo goostay xarun dhibow ay kaga jireen iyagoo taa'ibiin ah ayaa lagu soo bandhigay magaalada buurdhuxunleh waxaana markii towbada loo qabtay waraysi gaar ah siiyeen warbaahinta islaamiga ah ee andalus iyagoona ugu dambeyn maleeshiyaadka ay kaga soo tageen safka murtadiinta baaq towbadkeen ah u diray mebaleray yuusuf awaas ibraahim lambaloodku horya kabeeri nimantagoo murtadiinta mayba kukubiiray meel aata andhoo lehelow dheero kukubiiray meelaan kutabi lehelow mayka goboday mootolahay isku shagaysaay mararka gaarna meel erahay hool jarahay irin iyo walkastabal jarahay hoolan dhagadaay meel erahay mootolaynhay laakiin mootadan badanay marka dadkaasa kabeeri galadaan meeri ka seeday raygidaa ku galda midadka dhamba hanuunka ilaahay la isku leeyahay nundoraan ka seeday aan lay go'aan sidii lahayti sidee manaha nimantaaska nagaday taliska layb kudhi taliska meeleraayis magaaga iyo magasidahaad ilaho ka gori sadii haradi ka kooy markan walbalo sid bilood saydhan durna roogay lamada bilood lay dhubowkana ka jari midadka baray qaabka dagaalkan galafad iyo tareerin waleero oo dagaalka laka galow i ini oo walaa leero dibishilin leerow la ilaaliyo walkas walba afnan isku sheego walib meeleraayis gacan i lug waleerow dhiska tusow tababarkaasay meeleraay meelaha gaadi oo lambalood ee weliba incinka dhammaysnayn waalid iyo walaal markaan ku gohay dadkii dham oo gohen yaa andhay dib ahaanka fikiray koo isukunago kodhay iridliinku madooba leta isukunago galbeesheen sidaa kukunagadi alxamdulilah ilaahayn fududaayatan maydheraayis eed iyada lahayn dhowaay buur uniro mayba fariingantungu dirifada iniyo yoon satay oo kale han haskunagadaano ismeeri waalidyo iyo walaaladii oy maalhoolaajo jiraan aan isku bahan saasaan ka baaga fadeen magacay ciidan aliyu ibdinuure leere deegankain maybaad waran shali leere baydhow wal barashiin rooy baydhow sen walankabaradaay maana ayada dhiboyli goraale leere sadeaad shidhaan ilaahay gaadayaa ka gali bisada dhibow ka gali hirad ol maanaan nitaa baraayan ma haytee eelboorka oo gudaha hayteed adoo afar bilood dhibow ka jarni macalimiinta ada dhibowka dadtaa baraas qiib ada ajaanib ahayn qiibna mayleerahays soomaali ahayn ajaanibtina ada ethoobiyan tabarkabnani hiri kadib ad madaxtooyada lanasheen madaxtooyada yaa hubnaniisiyeed ad madaxtooyada ka shaqayani daraawiishta koonfur galbeed ka tirsanaya gaar ahaan ciidamada maatooyada ururtooda baa ciidamada maatooyada ka tirsanaya magaalada burundi koy safeelalahan gadhoay dadkii oo saaxiibeedeen adama eer fadaheen migaalada garab joogu baxaano meel dheerahayso deegaankii oo maanayo ku dhaladeen oo muslimiinta deeganta kooyaano bariyandare waxaa marba markii ka dambeysa sii kordhaya askarta taa'ibiinta ee soo garabanaynaya maleeshiyaadka riddada kuwaas oo markii ay kasoo laabtaan gaalnimada maamulada islaamiga ah ee wilaayaadka dalka ka hela cafis iyo soo dhowaan wanaagsan wafdi ballaaran oo uu hogaaminayo waaliga wilaayadda islaamiga ah ee gado ayaa booqasho ku tegay deegaanka dhamase ee wilaayadaasi sida warbixinta warkan uu inoogu soo diyaariyey casaam carafaad deegaanka dhamase oo ah deegaan hoostaga degmada ceel waaqe ee wilaayadda islaamiga gado ahna deegaan saaran xadbeenaadka kenya ayaa waxaa deegaankaasi socdaal ku tegay wafdi ballaaran oo uu horkacayo sheekh luqmaan abu anas waaliga wilaayadda islaamiga ee gado wafdiga waaliga ayaa indhaindhayn kadib waxa kulamo dhaxalgal ah uu la qaatay qeybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan deegaanka dhamase oo horeyn waxaa halkaasi kelimad tawciyaha ka jeediyay sheekh maxamed bishaar oo ka mid ah culimaudiinka soomaaliyeed walaalaha reer dhamasa ee maanta aan soo booqannay ee waaliga iyo xibnaha la socda ay soo booqdeen waa inaad ogaataan dadka muslimiinta maanta mujaahidiinta ah in jihaadkii ay wadeen uu tabargalay taabagalay gudbay xuduudaha ka gudbay kenya dhexdeeda la maraya meel walba la gaaray diintani waa guulaysatay waxay u baahan tahay in garab iyo gaashaan loo sii noqdo oo mujaahidiinta la garab istaago oo mar walba aad garab u noqotaan adinkuna inaad maarata maxaan ku rahda arrintaasi sii laba laabtaan ayaa laydinkaga baahan yahay oo aanin ku boorinaynaa taasaana maarata maxaan ku rahdaa khayrka iyo wanaagga idinkugu jira sidoo kale odayaasha dhaqanka deegaanka dhamos ayaa soo dhoweeyey wafdigan ballaaranna uu hogaaminayo waaliga wilaayada islaamiga ee gedo magacay waa maxmed xuseen faarax ka mid a odayaasha dhamaso waxaa wafti noogu yimid walaayada gobolka sida waaligii wafti u watay waxay noogu imaadeen qaryada dhamaso ilaahay baa ku mahadsan si facan baan u soo dhoweynay waxaan ka wada hadalnay horumarka deegaanka sida maxaanku rahdaye tacliinta waxbarashada horumarinta maxaanku rahdaye caafimaadka iyo maxaanku rahdaa waxyaalihii muhiimka oo bulshada u baahnayd yaan ka wada hadalnay waan isla helnay waan isla qaabilnay si fican baan isula garannay maanta waxaana soo gaaray wafdi ballaaran oo walaayada ka socdo waxay noogu imaadeen booqasho iyo salaan iyo kormeer ay ogaanayaan deegaankan dhamasoo ballaaran waa soo dhoweynay waxaana soo gaaray wafti uu hogaaminhayo waaliga gobolka gedo sheekh luqmaan iyo xibnihiisii dhinac walba ah shirkaasoo dhinacyo badan taabanhayo hadday horumarinta jihaadka tahay haddii ay tahay waxqabadka deegaanka oo dhinac walba ah ceelasha biyaha waddooyinkaoo la saxo caafimaadka rugta caafimaadka wax fara badan baa la isla soo qaaday la islana meel dhigay intaa kadib in hore loo sii socdo oo wax fara badan oo mustaqbalka horumar ah oo dacwada leh oo dhinac walba leh oo amniga leh oo jihaadka leh oo kicin bulsho ah inaan un badan qaadanana waa isla garannay ugu dambayntii waxaa kulanka ka hadlay waaliga wilaayada islaamiga gedo sheekh luqmaan abu anas isagoona halkaasi ka jeediyay dardaaranno kala duwan marka koowaad annaga safarkeena wuxuu ka mid yahay safarada dadka muslimiinta ah ee ku nool gobolka degmooyinkooda kala duwan aan ku mar inay kamid tahay kulana warqaadanayna dadka ku nool si aan waxa weeyaan xaaladeenna guud ugu warqabno sidaas awgeed waan idinsoo salaannay waxaannu ka hadalnay dacwada islaamiga ah sidii kor looga qaadi lahaa iyo waxyaalaha wanaagsan ee ummaddan masaalixdeeda ay ku qumayso in la hormariyo si adag baana usoo dhoweyseen adinkoo weliba maanta meesha aad degantihiin ay tahay meel xaduudbeenaadda cadowga saliibiga ah kaabka ku hayo haddana dhiirida iyo geesinimada iyo dadnimada idinku ku jirto waxaanu leenahay jazaakum allahu khayran tan labaad oona laka doonayo waxaa weeyaan inaan noqono dad munasariin ah oo ilaahay diintiisa subxaana wa tacaala u gargaaro maanta waxaad haysatiin mujaahidiin jihaadkii horseed idinku ah ilaahi subxaana wa tacaala kitaabkiisa uu nasraynayo maadaama aad joogtaan xadbeenaadka cadowga waxaa weeyaan wax badan gumaysanayay inaad u fududaysaan walaalaha dariiqa ay marayaan biyahana kadaba qaadaan kulankan ayaa qayb ka noqonaya kulamada ballaaran ee sida dardarta leh uga socdaa degmooyinka deegaanada wilaayada islaamiga ah ee gedo munaasabad lagu sagootinayay arday ka qalinjabisay markaska umusalama ayaa ka dhacday degmada jamaameh ee wilaayada islaamiga ee jubbada hoose bashiir muxiidiin abu ayman ayaa warbixinta warkan inoo sii faahfaahinaya markaska umusalama waa mid ka mid a maraakiista waxbarasho ee uu gacanta ku hayo maktabka dacwada islamarkaana ka furan degmada jamaame ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose dhowaan waxa uu markaska soo saaray dufco ka kooban soddon arday oo gabdho ah kuwaasoo bartay funuun kala duwan oo ka mid ah culumta sharciga munaasabad si weyn loo soo agaasimay oo lagu maamuusayay ardaydan ayaa dhowaan ka dhacday howlka xafladaha faaduumatu zahraha ee degmada jamaame kaasoo lagu maamuusayey takharujka haween muddo u jilib xirnaa barashada culumta sharciga dumarkan ka soo qalinjibiyey xarunta waxbarasho ee markaska umusalama waxay u gudbayaan macad ka kulansaday tacliinta tayada leh iyo waxbarashada loo bogay ee khadiija bintu khuwaylad maamulaha macadka ayaa warbixin kooban ka soo gudbiyey qalinjibinta ardayda ee markaska umusalama isagoona ku dhawaaqay in ardaydan ay u gudbeen marxaladdii sare ee waxbarashadooda waxayna ka taqarujayaan muqararkii ahaa ee xarakada xarakada shabaab mujaahidiin ka soo baxay muqarar maraakis muqararka oo ay ka taqarujayaan sidan ayuu u baxayey wuxuu ka koobnaa afar fatra maadada ugu horeyso oo ku baxday fatrada afaraad waa alqur'aan alkariim yaasiin ila alaxqaaf axqaaf laga bilaabo ilaa suuratu yaasiin laga gaadhayo tafsiirka oo kale tabaarak almujaadala fatrada saddexaad wuxuu inooga kaa suurat tabaarak hadda wuxuu inooga egyahay tafsiirka tabaarak almujaadala altawxiid alcaqiida kitaabu tawxiid waxaa lagu qaatay tawxiidka caqiidada oo kale waxaa lagu qaatay kitaabu tawxiid alxadiid alarbacuun bifadli shahaada ayaa ku baxday fatrada afaraad alfiq addurar albahiya sidaas oo kale fatrada afaraad waxaa inoogu dambeysay almuxaadaraat almunaasaba kadib warbixinta waxaa iyana bandhig ku saabsan aqoonta iyo wax ka mid ah juhdigii la geliyey ee xooggana halkaasi ku soo gudbiyey bandhig gaar ah oo iyaga fursad loo siiyey القرآن وعلومه الحديث وعلومه التوحيد وعلومه الفقه وأصوله السيرة النبوية وأقول لكم جميعا جزاكم الله خيرا أهلا وسهلا ومرحبا بكم لحفلتنا تخرجنا اليوم فرحتنا كثيرا بسبب تخرجنا لحفلتنا مركز الدعوة من أم السلمة إلى معهد إعداد الداعيات لخديجة بنت خويلد رضي الله عنها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما اسمك؟
اسمي فاطمة حسن عبد القادر وأنت اسمي مليون أحمد هل أنت سؤال في كتاب قلاش نور اليقين أسألني ما شئت في أي سنة أكرمه الله بالإسراء والمعراج في السنة الحادية عشر أكرمه الله بالإسراء والمعراج ما الإسراء؟
فالإسراء هو توجه النبي صلى الله عليه وسلم ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ما المعراج؟
والمعراج مسعود صلى الله عليه وسلم إلى عالم العلماء ماذا فرد فيه؟
وفي فرض الصلاة الخمسة من علمه الصلاة أوقاتها وفي سبحة الليل الإسراء وعلمه جبريل الصلاة أوقاتها جزاك الله خيرا ولك أيضا odayaashii ka soo qaybgala ayaa iyana waxa ay bogaadiyeen xafladdii ballaarneed iyo dadaalka ay halkani ku soo gaareen ardayda ka qanjibisay markaska umusalama waxayna kula dardaarmeen sii xoojinta waxbarashada si heerka kale u xaqiijiyaan kuwaasoo ay ka taqrujayaan gabdho ku dhowaad soddon ah waxaana leenahay gabdhahaas ilaahay ha sugo waxay barteen in ilaahay uu ku xafdiyo gabdhahan waxaan leenahay waxaad barateen awalan ka bilaawa nafsadiina waxaa la maadaama aan noqoteen gabdho daaciyaad ah rasuulka calayhi salaatu wasalaamna uu leeyahay gabadhi haddana akhrinaysa balliquu cannii walow aaya gaarsiiya waxaad hataa ilaahay ha ka dhigay hal aayad maktabka dacwada ee wilaayada islaamigaha ee jubbada hoose wuxuu muddooyinkii dambe bilaabay dardargelinta howlaha dacwiga waxaana xafladdan ay imaanaysaa iyada oo lagu wado in dhowaan si toosa albaabada loogu furo xarun cusub oo macadka khadiija bintu khuwaylid ah taasoo ay wax ku baran doonaan ardayda xulka ah ee soo gaara heerarka diraasiga ah ee macadka sida ardaydii ka soo qalinjibisay markaska umusalama iyo haweenka kale ee la midka ah si beri ay u ahaadaan daaciyaad iyaga xambaara mas-uuliyadda faafinta dacwada islaamka ee uu maktabka dacwada u dhisan yahay kaalin muhiim ahna ugu jira mas-uuliyadda mujaahidiinta ka saaran in dadka laga saaro jahliga loona bixiyo jihada nuurka iyo cilmiga warkii duhurnimona waa naga intaas assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu